gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha cabdikariin axmed xasan ayaa kormeer ku tegay qaar ka mid a xarumaha diiwaangelinta codbixiyaasha ee magaalada dhuusmareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug kormeedka ayaa ujeedkiisu ahaa qiimeynta habsami socodka howlaha diiwaangelinta hubinta tayada adeegyada la siinayo dadweynaha iyo dhiirigelinta shaqaalaha ka howlgala goobahaas gudoomiyaha ayaa sidoo kale kula kulmay mas-uuliyiinta xarumaha isaga oo warbixin ka dhigaystay howlaha siday u socdaan iyo caqabadaha ay wajahayaan xilligan la joogo intii uu socdo kormeerka gudoomiyaha ayaa ku ammaanay sida wanaagsan ay u socoto howlaha isdiiwaangelinta waxa uuna ugu baaqay shacabka reer ruusmareebeed inay si buuxda uga faa'iidaystaan fursadaha diiwaangelintaas si ay u helaan hadhow xaqooda codbixineed waa kan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka iyo sohdimaha cabdikariin axmed xasan oo ka warbixinaya kormeerka uu ku tegay qaar ka mid a xarumaha diiwaangelinta magaalada dhuusmareeb waxaa sharaf weyn noo ah aniga iyo komishinar cabdulahi salaajarow iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaynay inaan soo booqannay xaruntii degmada dhuusmareeb oo ay ka socoto diiwaangelin si fiican u socota shacbigii iyo si horinhorina isku diiwaangelinahaya iyo ma aragtay momentum fiican inaan soo booqanno maanta aadaan ugu faraxsannahay waxay ahayd ujeeddada safarkeenna aan ku nimid xarunta galmudug ukuurgelidda arrimaha doorashooyinka iyo diiwaangelinta dadweynaha oo meel fiican maraysa waxaan si gaara ugu mahadinahayaa dowladda galmudug oo runtii amniga si fiican uga qayb qaadatay waxaan kaloo u mahadinahayaa hay-adaha amniga oo runtii dhulkaan amnigiisa adkeeyey waxaan u mahadinahayaa dhammaan shaqaalaha ee guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka ee ka shaqaynahaya xarunta ee caasimadda galmudug ee dhuusmareeb oo run ahaantii muujiyey nafti-hurnimo howlkarnimo iyo shaqo culus aan u aragnay inay yihiin dad soomaaliya ka shaqaynaya fiisharkeeda waxaan rabnaa inaan ma aragtay si gaar ugu mahadnaqno ilaahayna abr subxaana watacaala ahaa waxaan bilaabi doonaa inaan safarro kale u aadno xarumaha kale ee magaalada muqdisho ka baxsan si degdega waxaan mar kalena u mahadinahayaa madaxda iyo maamulka iyo guud ahaan shaqaalaha ka shaqaynahaya xarumaha doorashooyinka si ay u dhan yihiin gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka iyo sohdimaha ayaa maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada dhuusmareeb isaga oo uu ku hurgelayay sida xaaladaha diiwaangelinta ay uga socdaan goobaha loo asteeyey inay dadweynuhu iska diiwaangeliyaan ee magaalada dhuusmareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug